ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose iyo raashinka gurmud ee anqiibaya qoysaska ku noolanga deegaanada waqooyiga kismaayaa sida singaldera iyo barsangoniya waxaana saytiga kubara ka-aan badansho deegaanada goosha iyo onoonkoreyntii saameeyanga fatahadegiga dalka kudhiyanga ku dhawaada boqoliyo konton qoys oo danyar iyo ku faa-iideysaday deeqtunga oo laha ku jariya ugunada ciidanka booliiska raashinku iyo weliba uuse ka koobanayay burabariisa sokor saliid iyo caana iyo qeybintii weliba gobro ku hayaga tali ku-xigeenka taliska qeybta booliiska gobolka jubbada hoose ahna taliyaha saldhigga degmada kismaayo onkoreyntii iyo weliba goobta deeqda sayti laga qeybiya ayuu ku hadalaya taliyaha saldhigga degmada kismaayo warsame axmed degeele iyo weliba uuse faahfaahin kubiyay deeqdunga sidiyooniska jaranga welibana kala fariingusan diray dowlada iyo caabiyanka dadka danyarta ee ku noolanga meelunga halkan u nimid inaan dadkan baahan ee soomaaliyeed ee halkan jooga ee soo barakacay ee magaaladoodiina furinta noqotay halkan si ku meelgaara u degan inaan u qaybino raashin yar oo annaga runtii nala yar laakiin iyaga ku badan raashinkaasoo ah boqol iyo konton qoys oon ka soo qaadnay taliska qaybta booliiska gobolka jubbada hoose halkaasoon noo soo wakiishay taliyaha qaybta dadkanoo muddo badan halkan maaragtay ku dhibaataysnaa amnigooduna ay mas-uul ka yihiin ciidanka halkan degan waa guutada gurmad qaran raashinkaas waxaa laga soo arooriyey ciidanka taliska qaybta booliiska gobolka jubbada hoose ma aha raashin aan hay-ad ka hellay ama raashin aan meel kale ka hellay garaamka ciidanka ayaa laga soo gooyey taasoo ay tahay baahida dadka ay qabaan oo aad u fara badan meeshanoo dee iska ahayd inta badan hay-aduhu ay ku mashquulaan meesha maaragtay qaxootiyadii dambe istanbul iyo ceel jaalawan iyo goobweyni agga ay ku mashquulaan laakiin runtii meeshan baahi badan ay ka muuqato hay-aduhu inta badan ay ahmiyad siinin ay yihiin dad meeshan ku rafaadsan aadna baahi badan oola muuqato runtii saaka markaan aragnay dadkan aan saraakiishii ciidanka halka goobta joogtayn aan la kulanaan waraysanay aad baan runtii u qiiroonnay waxay codsadeen ama maaragtay fariintay noo dhiibeen waxay tahay in dadka maaragtay dowladda iyo dadkaba la gaarsiiyo baahida haysii dhibka haysa saakana koley meelka gaxfiican ay qaateen wax ayaga maaragtay si ahaan u yar laakiin iyaga u badan waay way ku moodayaan wax fiican ayaan halkan saa ku siinay dad aad u baahana halkan jooga u baahan gargaar caawimaad iyo guryahooda aan degenin barakaca baca meesha ugu xiran yihiin muddona meeshan ku noolaa marka qof walba uu xeli karaa ama ciidan ha noqdo ama hay-ad ha noqoto ama kuwa shacabka ilaah waxsiiyaba ha noqdaan inay dadkan ay u soo gurmadaan